madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu marka hore tilmaamay in jabuuti ay ka go'an tahay sidii ugu tallaabsan lahayd degmada geeska afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasiloonni laysku hadlayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iidaystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska afrika isagoo dhinac kalena xusay in jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhoweynayay dalalka jabuuti iyo eritreya
une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore que les efforts que nous avions déployés en vue de la normalisation des relations avec l'Érythrée n'aient pu à ce jour
jibuuti waxaa ka go'an inay mar kaste ka shaqayso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmaa oo ay ka wada faa'iidaystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska afrika dhinac kale jibuuti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xidhiidhka jibuuti iyo eritreya aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay in laga gaadho siduu xogeeyaha guud ee qaramada midoobay uu ku xusay warbixintiisii uu gudbi gudoomiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii julaay ee sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatan waxaanu ka xunnahay in aan laga samayn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha weli laalan sida muranka xagga soodinta iyo halkay ku sugan yihiin saddex iyo tobanka maxbuus dagaal ee reer jabuuti waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka eritreya inuu oggolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal labageesooda oo dhex mara labada dal dhexdhexaadin lagu kala dab qaadayo iyo go'aan qaadasho caalamiya oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku
afin que l'Érythrée accepte de résoudre ces questions par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international
madaxweynaha jibuuti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta etoobiya isagoo u rajeeyey in dadku ay si nabadgelyaa u wada deganaadaan si dib loogu helo etoobiya dib u anba qaaday dhabada horumarka jibuuti waxay si dhow ula socotaa kolba halkay marayso xaaladda etoobiya jibuuti xidhiir taariikhiya ayay la wadaagtaa etoobiya iyadoo sii xoojisay xidhiirkaasi adag ee udhex labada dal wuxuuna yahay xidhiirkaasi mid midhadhala oo saamayn gaara ku leh dhinacyada siyaasada dhaqaalaha iyo dhaqanka sidoo kale xidhiirkaasi waxaa handana lagu tala jiraa in lasii gaadhsiiyo heer ka sii sarreeya heerka wanaagsan ee uu maanta taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naaloodo mar kaste jibuuti waxay mar kale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaadda waxaan ku rajo weynahay in wakhti dhow la heli doono etoobiya si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada korukaca dhaqaale iyo horumarka Nous nourrissons l'espoir que dans un proche avenir émerge une Éthiopie pacifiée, réconciliée avec elle-même et qui renoue avec la croissance
madaxweyne ismaaciil cumar geele wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda dalka soomaaliya markay noqoto soomaaliya jibuuti waxay soo dhoweynaysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso soomaaliya gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaalla mas-uuliyiinta ugu sarraysa xukuumadda soomaaliya iyo saamaynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka soomaaliya dalka soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kala guura sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in wax kaste la howlgeliyo si loo badbaadiyo dhabbada wanaagsane hore ay ugu soo dhacday soomaaliya
tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Kama, VOA, Djibouti.